عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب غسل الرجلين إلى الكعبين أحاديث ويسألها نوصعتها kalena waxaa u badan ba xadiidkii cabdulaahi ibnu zayd aynu xalayba soo aragnay riwaayaadkiisa kuwana ay noo horeeyeen isagu intuu kalba qaybihii dee ay weysadu kaba koobnayd tarjamo uba dhigto ayuu xadiidkii oo dee duruq kale leh ama kolkol alfaado kale ay kusoo kordhayaan soo celin doonaa isaga u badan kuwa bal matalan axaadiida uu soo celcelinayay maka halkan marka waa labada lugood maydhitaankoodii la maydhayay ilaa kuraamaha laga gaadhayo bal taas bayn horena waan usoo sheegnay labadan kacab waa labadan lafood ee dee aynu naqaane kuraamaha ah inay waxaan la maydhayo gelayaan oo dee maaha imika ilaadan walow ay badiyaan ilaada waxa ka dambeeya inaanay waxaan haayada aanay kuba jirin oo ay tahay lintihaa ilgaaya laakiin halkana ficilkii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh hore aynu soo marnay baa inoo caddaynaya markaan mirfiqeynka kaba hadlaynayoo labada kacabna inta la maydhayo ayay ku jiraan waana maxalkii fardiga intaa kuba jooga bal haddaba maydhitaankii la maydhaya labada kuraamood ayuu baabkiisii yahay mee labada lugood ilaa labada kuraamood laga gaadhayo xadaanaa muusa qaala xadaanaa wuhaybun can camrin can abiihi qaala shahidtu camra bna abi xasanin sa'ala cabdallaahi bna zaydin can wuduu'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam rijaasha camrin iyo canabiihi iyo inta ka dambaysa walow damaa'ir aynu xalayto meel damiiruun ahayd imaka halkan damiirka ciddii loo jeegay loo jeeday ay nooguba caddaanaysoon xalayna sii sheegnay camriyo wixii ka dambeeya waa sanadkan xalayba soo aragnay oo camr ibni yaxya iyo abihi yaxya bnu cumaara waa muusa ibnu ismaaciil atabudakina kitaabka in badan baynu kusoo arkaynay sheekhan bukhaari wuhayb ayaa isagoo laga yaabaa inuu caawi cusub yahay dee inayn hore usoo marrayno waa suurtagale bal waxaan leenahay wuhaybkan wuhayb ibnu khaalid baa la ydhaah waa nin kunyadiisana abubakri la ydhaah reer basro ah aada u idqaan badnaa oo aada hiqaba ahaa dadkii atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa ahaa kutubta lixda ana kuwooda sugan marka waxaa jira nin kaleo isku magaciino wuhayb ibnulwardi laydhaah wuhayb ibnulwardi alcataki waa isla dabaqo waa qolada atbaacu taabiciinta ugu waaweynuun xagga dee magaciina magaca aabbaha ku kala dunaadeena way ku abaad waa iskaga mid oo waa tan kutubtii ay u imanaysa iyadoo magacii aabbaaba aanu laba socon xagga siqanimada way wadaagsadeen taasoo kaleo ishtibaah waa imanayaa kalo dee isla dabaqayiin isku markaa dee meel ay sanadkii kaba gelayaan dhib ma laha oo wada siqo ah ishtibaah baa yimaadeen laakiin markay bukhaari noqoto wahayb ibnu khaalidkan aan haynuunbaa riwaayo kule wahayb ibnulwardi kuma sugna muslim baa labaduba ay ku wada sugan yihiin oo loo baahdaa in la kala farqiyo ama la kala garto waayo muslim wahayb ibnu khaalid iyo wahayb ibnulwardi labaduba way ku sugan yihiin bukhaarise imika waxa weeyaan kanaa ku sugan marka wahayb ibnu khaalid markay noqoto kutubta lixdaaba riwaayo uu leeyahay laakiin wahayb ibnulwardi kolley muslim iyo adigu afar iyabuu kuba leeyo bukhaari iyabaanu riwaayo ku lahaynoo imaka halkan ishtibaah ma jire kitaabka dhammaantii dee waxaan filaya kutubta lixdaana labadaa wahaybunbaaba jira wax wahayb laydhaa labadaasunbaa jira marka kitaabkeennan min awalihi ilaa akhiri wahayb haddii la idlaaqo waa ninkaan caawa sheegayno nin kale maaha wahayb ibnulwardina waxa weeyaan oo ninkaa iqada ah rijaasha muslim ha adee rijaasha bukhaari baanu ka mid ahayn amaa inta kale waatan soo marray laakiin markii hore ayaa meel xalay inoogu jirtay can jadihi oo aan dee can abihidan ayaa iyo awow iyo waxbaa soo galay awowga waa tii aan lahayn waa kolley waa majaazo aabbahan oo ah yaxya bnu cumaare ayuu adeer u yahay waana ninka saa'ilka ah waatan caawa ay noo caddahay oo yaxya bnu cumaare ale waxaan u joogay camr bni abi xasan waana aabbihii buu la dhashay waa adeerkii isagoo sa'ala weydiiyey cabdillaahi bni zaydin cabdillaahi bnu zayd can wuduu'i nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay weysadiisii buu weydiiyey riwaayadka inoo dambeeya mid waxay nooguba iman doonta isaga aad iyo aad buu had iyo goor uu weyse badnaa in badan buu uu badin jiray inuu weysaysto malaa markay ka jirtaba waa weysaysan jiray tan buu deeta u weydiiyey waa laftii inoo dambeeya haddii aan la yidhaaho fa dacaa cabdullaahi bnu zayd markuu taa weydiiyo cabdilaahi dalbay bitawrin anaa waa galaas ama waa weel uun tawr waana inoo yar soo socdaan isagoo xadiidkana soo celin doona dhowr weelalka ana meel ku ururin doono sheekhu min maain biyaah macnaa weel buu doonay si uu dadka u tuso uu ficil ahaan ugu tuso in la keeno oo biyo ay ku jiraan si ugu weysaysto oo waydaa dhib yarayd inuu markii yidhaah saa iyo saa iyo saas u weysaysanaye laakiin san horeba usoo ogaanay altacliimu bilficli aqwa min altacliimi bilqowl ficiloo wax laysku baro ayaa ka xoog badan iyadoo qowl wax laysugu sheego fatawada'a lahum waa u weysaystay lahum waa liajlihim wakhtigaa isagu mu weysaysanayn ee waa iyaga daraaddood ee mana noqonaysa wax riyo iyo sumco iyo laydhaa halkan cibaadadiiba way kaba baxdayoo haddii ruux ku weydiiyo see loo weysaystayood afka uguba sharaxdo adigoo ruuxan dee waxbarayo ilaahba uguba dhowaanaya iyo adigoo ficilkii tusa oo aad u weysaysato labadiiba waa tacliimtii uun salaadii baa kaa midoo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kitaabka inoogu dambaysa isagoo meel sare ku tukaday si dadka dambena ay u arkaan oo uu isagoo mimbarka intuu taagan yahay rukuucayay markuu sujuudo uu soo dhaadhacaya haddana ku noqonayay inuu yidhi waxaan saa u yeelay saa u barataan salaaddii ay ugu dayataanoo waa bari uu barayay kayfiyadii salaada haddaba iyaga daraaddood waa si uu bara ayuu weysaystay fa akfaa waa foororiyey ama waa janjeeriyo calaa yaddii gacantiisiibuu min atawri weelkii gacanta muu gelin waana weel gacanta la geliyo subaniya la geliyo suu marka dambe yeeli doone adigu si uu horta u farxasho ayuu biyihiisa gacantiisii ugu shubay faqasala yadayhi alaaan yadayhina san xalayba soo sheegna waa labadii kaf uma adkhala yadahu fi tawr mar labaad buu haddana gacantiisii geliyey wuxuu geliyeyba tawrkii weelka dhexdiisii famadmada wastanshaqa wastanthara waa luqluqday sandaarsaday isagoo istinshaaq iyo istinhaarba israacinaya waa riwaayadan sheegayna lena saddexdooda wada socdaa inoo iman alaaa karafaatin saddex qarfo manaa saddexa qarfo waxa weeye ma dee madmadad iyo istinshaaq iyo istinhaarka mar markuu soo daar soo darsaday qarfo keliya ama kaf ayuu horta luqluqashadii iyo sandaarsigiiba israaciyay haddana mar labaad buu daray oo mar saddexaad buu daro waa saddex qarfo laakiin mid kastaba uu jamcinayay madmadada iyo istinshaaq dee koladii istinshaaqina istinhaarkiibaa kaba ratibmayeen uma adkhala yadahu faqasala wajhahu alaaan wejigiisiibuu saddex goor maydhay uma qasala yadayhi maratayni ila lmirfaqayn waa xadiidkayn hore usoo marray joogjoogsi nooma jiraan kuma sii joogsanaa uma adkhala yadahu famasaxa ra'sahu madaxiisiibuu masaxay intuu gacantii geliyay halkan waa lafti aan markii hore aan inoo muuqan ee biyihii qoyaankii gacmihiisiiyo kaba hadhay uun madaxa kumuu masixin eh waa kan weelkiibuu haddana gacantii geliyey qoyaankii biyahaas maaha inuu maydhayo oo biyihii uu watay dee waa iskaba daadiyo markaa qoyaankii biyahaas imika laakiin cusba ayuu fa masaxa ra'sahu madaxiisiibuu masaxay fa aqbala bihimaa waa bilyadayni weeye ama bilkafayn xaggan uu soo qaabiliye waa adbara ee laakiin waa taanidhowdu tartiib ma keenayso dee kollayna sa daahirkaa marka hore xaggan horea lagu bilaabayaa dib baa loo kaxaynayaa gacmii haddana waa la soo celin xadiidka duruqdiisa kale baana midisa inooguba iman doontaa xalayna waa tii aan soo aragnay bidaa bi muqadami ra'si iyadoiyaday tafsiirtan uba ahayd maratan waaxida waa ziyaado kollayna baabbu u dhigan doonaa aanay riwaayaadkii hore dee way idlaaqayeene mar keliya ayuu masaxay oo timaaha markaa la masaxaya ama madaxa laguma celcelinayo mar unbaa la masaxaya baabna waa u dambeeya uma qasala rijlayhi labadii silagood buu maydhay ila alkacbayn ilaa labadii kuraamood ayuu maydhay waana intan maxalu shaahidku deena waa xadiidka uu inoo soo celcelinayo baabu isticmaali fadli waduui innaas kolle axaadiistaasoo inoo soo noqnoqonaysaa jirto dee waan yar laqbaynaynaa uuna joogsi dee kole dee fawaa'idoodii inoo horraysiyey axkaamtoodii bal wixii cusubun baan yar eegi doonaa aan yar eegi doonaa baabu isticmaali fadli waduui innaasi dadka weysadooda ama biyaha ay ku weysaysteen wixii kaba hadhay isticmaalka la isticmaalayo oo bal ama lagu weysaysanayo ama taasoo kale bannaanida ay bannaan tahay ayuu baabkeedii yahay lafdiga waduusan horeba usoo marray waa biyahan lagu weysaysto taas ama loogu talagalay in lagu weysaysto marka biyihii waxa weeyaan imaka san oo kale saxaabigan waxaan soo aragnay weel tawr baa loo kicin biyaha ku jiray gacantuu gelgelinayay ilaa uu weysadiisii saa ku dhammaystay kollay baqiyaha dhay ayaaba dhici karta inay wax ka hadheen dee hadday biyuu yar roonaayeen ay wax kaba hadheen biyahaas isaga ka hadhay oo uu gacanta intaasoo goor uu geliyey dee waa biyo imika oo weysadiisa baqiyadeedii iyo fadligeedii bal haddaba taasoo kale gelintan la gelinayo gacantii biyihii mustacmal kuma noqonayaan la yidhaaho dahaaro ma gelayaan ee bal isticmaalka taa laba isticmaalayo iyo jawaaskeed iyo biyuhu inaanay taas wax ku noqon ahayn ayuu baabkeedii inoo yahay ayuu baabkeeda yahay bal taasba weeye kollayna fadliga imika baqiyadan ku fasiraynaaye maaha wixii gacmaha la marmariyey ee la isticmaalay oo dee inta weel loo dhigay halkan kuba dhacay oo la taas maaha ee waxa weeyaan waa biyihii dee wixii ka hadhay weysadii la weysaystay oo kale wixii kaba hadhay isticmaalkii lama isticmaalaye ee dee welibana ahaataa ikhtiraafkaa hore ama gacangelintu ay u horeysay wa amara wuxuu amray jariiru bnu cabdilaahi jariir ibnu cabdilaahi ahlahu ehelkiisuu amray an yatawada-uu inay weysaystaan bifadli siwaakihi cadaygiisa waa bixii baqiyadiisa waa biyihii uu ku maydha cadaygiisa uu cadaygiisii uu afkiisa kuba dahiray geliyey inay isticmaalaan ama ay ku weysaystaan buu amray taas wey horta ahar dee adiyo goor waa ta aynu imika kitaabka intaan soo arkaynayba taraajimta aathaar ama saxaaba ama taabiciin iyo taas inuu inooguma soo arooriyo kollay baabka calaaqa la leh barhkoodna ikhtiyaarka uu isagu dooranayo bukhaari masalada haddii dee khilaaf uu jiray kollay lagaba qaadanayo iminka halkana ibnu abi shaybe iyo daraqudniyaba jariir ibnu cabdilaahi waxay kaba wariyeen aharkan riwaayaadka qaarkoodna lafdigu wixiisu wuxuu a kaana jariirun yastaaku wayaqmisu ra'sa siwaakihi fi lma uma yuqulu liahlihi tawada-u bifadli waa riwaayada ugu sariixsan baltan waxay dhacaysay jariir inuu cadaydo marka intii afkiisa gashay dee uwa cadaygiisii ayuu biyogelinayeyba biyahaas lamana daadinahayn taasoo kale waxa weeyaan ehelkiisuu odhanayay waxaan hadhayba kuba weysaysta ujeeddadu waa intan dee biyaha halkan kuba jira uun isagoon wax dhab ah iyo wax ba'siyo u arkaya aanu taas jirinba waaba in la odh imika halkan ishkaal baa iman kara baabku waxaa isticmaalu fadli waduui naas dee halkanna weysaysi la weysaystayna waa caday biyo la geliye inooguma sugna waa la odhan karaa baabka munaasabada uu leeyeyba aharkan uu soo arooriyey muxuu yahayba baabkana waxaa ujeedadiisu ahayduun biyaha mustacmalkaa dee khaasatan noocaas habkan oo kale inay daahir yihiin waayo bacd alculamaa ayaa qowlkooda uu ahaa in biyaha saas oo kalea si waxaanay daahir noqon ahayn baa qowlkooda waa taa radinteed imika halkanise biyo dee weyse loo isticmaalay maaha baabkuna taasoo u baabaysnaa maxay munaasabadu tahay bal markaa waxay culimmadu halkan ama shuraaxdu yidhaahaanuun imika halkan bukhaari arrintan uu soo arooriyey dee waxaa xadiidka asiwaaku madharatun lilfam cadaygan inuu afkii madharo iyo wax dahiritaan iyo afkuu dahirayo taas baaba xadiid kuba yimi oo afkiibuu dahiraya haddaba isagoo dee afkiiba dahiray haddii uu biyihii isaga cadaygii laba dhexgeliyo biyaha nafteedii laguba weysaysto wax la isticmaalay oo dahaaro nooc cid walow aanay weyse ahayn looba isticmaalo la isticmaala meeshii inoogaba soo baxaya bal kolley baabka laakiin waxyaalaha dee aan halkan xukunkiisa lagaba qaadan iyo jaanibkaas waa xadiidka uu inoo soo wado wuxuu uhi musanifku xadaanaa aadamu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa alxakamu qaala samictu abaa juxayfata yaquulu kharaja calayna rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bilhaajira waa xadiid in badan uu soo celcelin doono oo weliba abwaabta sutrada oo kale iyadna uu soo ku soo celin doonayo dee adigu salaad dhexdeeduun dhowr goor uu inoogu soo celin doono oo barhkood isku dhowdhow yihiin oo bal taas weeye khaasatan waa waxyaalaha uu kulansaday iyo dee canasadan iyo waxaa kuba tacalluqsan saa sanadkuna waa dad inoo soo noqnoqon doona xakamkuna waa xakam ibnu cutaybo aynu kitaabka intii horeba kuba soo maray abaajuxayfana kolley isna dikrigiisu malaa cilmi waa inoogu horeeyey waa saxaabi wahb bni cabdilaahi la ydhaaho saxaabigaas baa wuxuu yidhi kharaja calaynaa waxaana soo baxay oo annaga nagu soo baxay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam bilhaajirati waqti kan duhurka oo dhulku ama cadceedu dee aada u kulusho waqtiga haddii ayao cadceedu ay duhur gaadho ama ay kuba dhowdahay ama taas baa haajiro laydhaa haajirana waxaa loo yidhi waa dee lafdigan haajiri waa tegid meel lagaba tago waa ti ay ahayd waqtiga dee waa tan qayluuladii ama la hargalee dadku howlahoodii ay joojiyaan kulaylkan iyo shiddada san ay dhibta uu leeyahay uga nastaan oo kale oo dadkii acmaashoodii bay faraha ka qaadayaan lagaba tegaya waqtigaa duhurkii cadceedu ayagoo kulushay marka weliba dhul kuluna lama joogo haddaba waqtiga bal salaatulhaajira salaada duhur baaba lagu magacaabaa awqaada xaggeeda ama mawaaqiidna waa wax inooguba iman doonaa xadiidkuna halkaasna waa ku keeni doonaaye haddaba waqtigaa duhur galay cadceedu aada u kulushahay dadku ay hawlihii iyo waxyaalaha ayeen dee intay faraha ka qaadaan si ay dee kuleelkan ugaba ay ka hargalaan waqtigaasuu rasuulka ilaahay soo baxay kolley safarna waa la ahaayo lama joogin madiina fa utiya waxaa loo keenay rasuulkii ilaahay biwaduu'in biyo lagu weysaysto fatawada uu weysaystay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fa jacala annaasu dadkiibaa waxay bilaabeenay gudagaleen yaakhuduuna inay qaadanayaan min fadli waduu'ihi biyihii dee gacantiisa shariifada ahayd ay gaadhay ee rasuulka ilaahay kolbo gelinayay waa wixii ka hadhay waa weysadiisa baqiyadeedii ayay dadku barakaysi ay barakaysanayaan ayay dadkii bilaabeen inay bal ninba wixii uu ka gaadhay iyo wixii uu kaba helo gacanta intay geliyaan wax kaba qaataan fa yatamasaxuuna way ismasaxayeeno waa jidhkoodiibay bihi fadligaa rasuulka ilaahay weysadiisiibay ismarmarinayeen ee isku masaxayeen xataa kii isagu wax qoyaan kaba gaadhi waaye ama biyo ka heli waaye kan kale wax ka helay buu gacantiisa qoyaankeeda inta ismariyo ama uu gacantiisa mariyo buu isna jidhkiisa marinayay taasay samaynayeen fajacala annaasu yaakuduuna min fadli waduu'i fayatamasaxuuna bihi way isku masaxayeen waa tabaruk daraaddeed imaka halkan taasay yeelayeen maxalushaahidku intan weeye rasuulka ilaahay biyahan waa dee gacantiisuu gelinaya intaasoo goor buu gacanta geliyey ikhtiraafkan uu kol dee waxa weeyaan bal dee xubnihiisa markuu maydhayay uga soo qaadanayay gacantiisii shariifka ama shariifada ahayd baa taas gashay oo halkan gaadhay oo biyo jidhkiisa marmaray dadkii markaa maxay sameeyeen biyihiibay intay wixii hadhay ayay dee iyadu bal ciddii wax ka heshay baa intii ay wixii ay ka heleen bay jidhkooda marmarinayeen taasi markaa maxay tahay waa halkan maxalushaahidku yahay biyaha mustacmalka ah ee la isticmaalay dee markaynu eegno imaka halkan oo kale gacangelintan iyo taas oo kale dahaaradooda inay daahiriyiin oo haddii aanay daahir ahayn ismay marmariyeen walow dee rasuulka ilaahay dadka kale xagga barakaysiga la barakaysanayo waxaa jidhkiisii gaadhay uu kaga duwan yahay haddana isticmaalkan iyo tanba dahaarada ma ah mustacmalkaa bal waxa weeye in ayaa xadiidka inooguma sugana waa intuu usoo qaatay dee kolley waxyaalaha kale xadiidku leeyahayna waa umuuro inoo dambaysa fasala nabiyu sala allahu calayhi wasalam weli axaadiida baabku way noo socotaa rasuulka ilaahay wuxuu tukaday adduhra salaadii dukor ragcatayna laba ragcadood waalcasra ragcatayna casarkiina laba ragcadood adee safar buu ahaa madiine lama joogin wa bayna yadayhi canazatun rasuulka ilaahay hortiisana waxaa ahayd murjinba dee saas ama xarbaba ayaa hortiisa ahayoo macnuhu rasuulka ilaahay gidaar ka horeeyey muu jirin masjidna ma joogin dhul bannaan baa la joogay khaymad uu isagu markaa deganaayu hargalayay waa jireen khaymadda waa ka soo baxo dabadda u soo baxay markii bilaal aadaamay kolley xadiidka qaybihiisa dambe ayay inooguba imanaysaa umuurahaasi markaa sutru kaba dhigtay oo hortiisa ayuu kaba taagay oo looga taagay canasada waa si uu sutro ugaba dhigto dee ruuxuna marka ayna waxa weeyaan kolley dee bal ruuxii dee jamac laba tukanayo sutrada imaamku la yidhaha sutray u tahay ruuxa ma'muumka ama safa safka ka horeeya laba qowl baaba jira ayuu sutro u yahay mooye ruuxa baltaa aan ahayn ama imaamkiia ama munfaridkiia taasoo kale dee waxaa la faraya inuu si bal wixii maraya ee salaadii hormaraya ay dee sutrada dabadeed u maraan wixii isagiiyo sutradiisa dhex maraya inay isagaba joojiyo dadkii oo hormara ama waxyaalo kaleo hormareen salaadiisii bal naqsi aanay uguma keenin inuu sutro uu yeesho uu ku dhow yahay oo uu kuba tukado abwaab dhanna kitaabkay kaba mid tahay abwaabteeda haddaba taas bay ahaydoo wa bayna yadayha canasa markaa xadiidkii laba socotay dawaabtiiyo dadkii min waraa'i sutra ayay marayeen marka waxba kuma yeelayaan dee wixii sutradaada gadaasheeda ama xaggaa ka dambaysa maray maxalushaahidkuna waa inta xadiidka qaybihiisa kalena wax inoo dambeeya وqاaل أbو mوسى أbو mوسى wuxuu yihi dacا النبiyu slى الlaه عليه وsلم rasuulka ilaahay baa wuxuu dalbay بqadaxin galaas ama qadax فiihi maaءun biyo ay ku sugan yihiin fagasla uu maydhay yadayhi labadiisii gacmood iyo wawajhu wejigiisiibuu fiihi fi lqadaxi kuba maydhay wamaja fiihi taa hore baqiyaan lahayne tan waa wixii uu ku maydhay jirhkiisa marayba weeye wamaja welibana intuu biyaca ka cantuugay buu haddana ku tufay fiihi fi lqadax uma qaala lahumaa wuxuu ku yidhi labadooda waa isaga iyo bilaal ishrabaa caba minhu waa biyahan wax kaba caba wa afriqaa shuba calaa wujuuhikumaa wejiyadiinna iyo wa nuxuurikumaa dhoomihiinna taas kuba shuba biyahan balxadiidka imika halkan waa mucallaq sanadka intiisii hore oo dhan maba hayno wa qaala abuu muusa ayuu ka bilaabay laakiin waa xadiid imaka in yaroo koobana bal laga yaaba casharka caawa inaan kuba gaadhno isaga ka mid laakiin sanadkii dhan yahay waa qayb yaroo ka mida isagoo dheerna kuba sugan oo xadiidka kolley umuuruu lahaa sababuu lahaa qolooyin u yimi oo rasuulka ilaahay markuu yidhi waxbay weydiisanayeen bishaaraysa yidhaahaan dee in badan baa taana tidhiyana sidoo kale oo uu iyaga u jeesto uu yidhi hadday nimankani aqbali waayeen idinku bishaaradii aqbaloo markaasuu haddana ficilka laba yimi weelkaas buu wejigiisii iyo gacmihiisii kuba maydhay waa ku tufay markaasuu iyaga tan ku yidhi ninka labaad ee imika halkan de ishraba minhu ama lahumaadu waa bilaal xadiidka intiisa dheer ee noo dambaysay taasi nooguma sugnayd bal umu salamoon halkaa kaba dheerayd iyadna kolley khaarij almadiina la joogay waa waqtiyadii kolley xunayn iyo ayaa deeta ay tidhi bal hooyadiin waxu reeba oo bal biyahan dee barakada leh hooyadiin waxugaba reeba oo intuba waa wax kitaabka qaybintiisa dambe ay noogaba imanaye maxalushaahidku marka halkan muxuu yahay biyihii rasuulka ilaahay wejigiisii ku maydhay gacmihiisii ku maydhay bal arinkan kale ku shuba iyo wejiyadiin iyo naxurkooda waa biyo barakaysan rasuulka ilaahay jirhkiisii maray ee laakiin maxay tahay haddii aanay daahir ahayn oo biyahani biyo daahira ahayn oo ama ay nijaasoobayaan ay taa ku nijaasoobayaan see bacdigood laga soo naqliyay bacd alfuqahaa ee lama isticmaaleen marka arrinkii uu u baabaystay oo ahaa dadka wixii weysadooda ama taas iyo baqiyadoodii oo laba isticmaalo ama biyaha mustacmalka dahaaradiisa baabku taas buu baabaysnaa xadiidkii aad buu sariix ugu yii nooguma sugan yahay markaa qaar waaye xadaثna caliي bn cabdالlahi qaala xadaثna yacquب bn ibrahima bn sacdi qaala xadaثna abi can صaalixi can ibni shihaabi qaala anahu qaala akhbaranii maxmuud bn الrabiici qaala wahuwa اladii maja rasuulu اllahi slى اllahu عalيه waslm fii wajhi wahuwa gulaam min brhm baabka ayuu dee kolley muraadkiisii ama dee waa axaadiiiisii xagga sanadka cali bn cabdilaahi waa ina madiini oo dee waaba kan aabihina sheegay yacquub ibnu ibraahim ibnu sacadna aabihii buu ka warinayaa ibraahim ibnu sacad xadiidka waana ibraahim ibnu sacd ibnu ibraahim ibnu cabdiraxmaan ibnu cawf ibraahim ibnu sacad baa saalix ibnu kaysaan ka warinaya saalixna ibnu shihaab intubna waa waxaan rag aan kitaabka inoogu soo horeeyey ibnu shihaab baa wuxuu yidhi maxamuud ibnu rabiic baa ii waramay waa saxaabi yar oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mida waxaana jirtay baab buu inoogu soo dhigtay kitaabuulcilmi mataa yasixu samaacu saqiiri min kitaab ilcilmi xadiidkan buu soo qaatay waa xadiidka inoo horeeyey waqtigaa shanjir buu ahaaye markan haddaba markaasaa muxuu yidhi imaka wixii kale ee xadiidkii kale waa xadiidkii intan kaba dheero malaacitban ibnu maalik iyo dee umuuro kale kaba waramayeen ahaynuun arinkaas uu baabkaa hore usoo dhigtaye wuxuu uga jeedaa un tufidda rasuulka ilaahay biyo intuu cantuugay wejigiisii ku tufay dee waa wax daahirunbuu ku tufaya waxaan daahirayn kuma tufayo dahaaradii mustacmalku intaa u daliishanaya amaa xadiidka baqiyadiisiiyo wixii kale oo dhan qaybtaa inuu ku tufay ceel dee gurigooda ahaa biyo laga soo qaaday isaguna shan jir ahaa uu yidhi taasaan kasaya oo rasuulka ilaahay kaba xafiday waa wax inoo horreeyayoo ilmaha yar haddii majlis cilmi laba keeno say dee iyagana markii dambe caadadooda culimmada kuba socotay shan jir hadduu gaadho inta badan waxay leeyihiin tamyiis iyo garasho iyo wax kala sooco waa xasilaayo darsigii la aqriyayay ama kitaabkii la aqriyayey marka dabaqadii dadkii joogay xaadiriinta la qorayo simaac dabaqadii samaaca la qorayo way ku qori jireenoo ruux maqlay baa laga dhigi jiray bal kutub waaweynbaa dee da-daa dadka qaarkood ay ku taxamuleen dee sanad ahaanunbay ugu taxamuleen hadduu shan ka yar yahayna waxay ka cabiri jireen wuu xaadiray waa joogay ama waa la keenay markuu shan yahay oo taasoo waana dee amada kumatulmustalax kutubtaa dee jaanibka riwaayaadka iyo jaanibkaasna waa habkay isticmaalayeen xadiidkana adiladiibuu kaba mid yahay marka taasi waa baab kale arinkan kale meesha inooguba sugan rasuulka ilaahay wahuwa isagu maxmuud aladii kii weeye maja uu tufay rasuululaahi sala allahu calayh wasalam fii wejhi wejigiisa biyo uu cantuugay ayuu wejigiisa mulaacaba iyo taaniis weeye gurigooduu joogay ayuu ugu tufay walxala wa gulaamun isagoo inan yaraa shan jira waanu xafido waa kaa soo naqliyey ee dee bal maalan la warinayo xadiidkiisii min bi'rihim ceel iyaga daartooda kuba sugnaa weeye halkaa dee waxa weeyaan xaafadooda oo ahayd kuba sugnaa biyo laga soo qaaday weeye ujeeddaduna waa intan tufiddaa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh biyo dee uu kuba tufayo biyahaasi dee waa nooc mustacmalbe dee inay daahir yihiinuun waa maqsuudkii baabka wuxuu yihi musanifku waqaala curwatu can ilmiswari wagayrihi yusadiqu kulu waaxidin minhuma saaxiba curwat ayaa yihi waa curwat ibnu zubayr can ilmiswari miswar isagoo ka warinaya waa miswar ibnu makhrama wagayrihi miswar keyrkii kolley keyrkii halkan uu ibhaamiyey xadiidkiina waaba mucallaqo intan buu sanadkii ka soo qaaday oo inooma dhammayn xadiidkiina jusiyo yar waa xadiid aada u dheer ee jusiyo yar buu ka soo qaaday eh keyrkani sida halka inoo dambaysa kitaabu shuruud kuba iman doonta waa marwan ibnulxakam buu ahaa oo miswar iyo marwan ibnulxakam buu xadiidkan ka maqla waana xadiidkii dheera ee sulxii xudaybiye iyo wixii dhacayo umuurahaasoo dhamme ay kuba sugnaayeen xadiid aada u dheer weeye marka curwa miswar iyo keyrkiibuu xadiidka ka wada waramay yusadiqu waanu rumaynayay kullu waaxidin mid kastoo minhumaa waa curwo iyo marwaan kaba midi keyrku waa marwaan eh saaxiibow saaxiibka ujeeddadu kani waxaan uu wariyey iyo kan kale wixii uu wariyey ee waxaa isba leh iswaafaqsan ayay ahaayeenoo midba ka kale dee intii uu warinayo uu rumaynayo bal markaa muxuu uga jeedaa intan ka soo qaatay waidaa tawada'a hadduu weysaysta rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calaa nabiyi sala allahu caleyh wasalam kaaduu waxay u dhowaanayaan yaqtatiluuna inay isku dilayaanba calaa waduu'ihi waa halkan maxalu shaahidku biyihii uu kuba weysaystay kolley si aan sheegaya waa xadiid aada u dheer kitaabkana inooguba sugan dee tajriidkeena ay soo naqlinaya abwaabta shuruudda oo sulxu xudaybiya iyo shu-uuntiisi iyo waxyaalahaas oo dhamme ay kuba jireen markii qurayshi ay ku horjoogsatay rasuulka ilaahay xudaybiye u diiday iyo muslimiintii iyagoo hadda muctamiriin oo ixraaman inay beytkii galaan ee markii dee waxa weeyaan kollay dagaalba uu dhowaaday inuu dhaco ay dhacdayna beecatu ridwaan dabadeed bay dad soo direen kolba mufaawidiin oo rasuulka ilaahay mufaawado iyo hadal la gelayay bal taas si wuxuun looguba heshiiyo waa markii arrinkan kale beecadana ay ogaadeen ugu dambayn dadkii yimi waxaa ka mid ah nin curwat ibnu mascuud la odhanayo markaa reer daa'if buu ahaa waa odayaashii reer daa'if dee quraysh iyo carabta kalena waa la yaqaano nin odayoo la yaqaano buu ahaa isagaa yidhi bal anaa u tegaya isagaa ayimi qoraysh markaas rasuulka ilaahay buu in badan la hadlay umuuray ka wada hadleen isagoo heshiisku markaa muu dhammaanay dabadeed bay suhayl ibnu camrin soo direen haddaba curwa markii uu laabmay eeg uu ku laabmay quraysh baa wuxuu isagoo ka waramaya si uu soo arkay ayaa wuxuu sheegay inuu kisra tegay bilaadiisa oo bal isagoo wafdi uu boqorkii reer kisra qaysar uu tegay najaashi tego oo nin buu ahaa dee dhulkaasba laga wada yaqaano intaasba marka maan arag boqor ay dadkiisu weyneeyeen say moxamed asxaabtiisu moxamed u weyneynayaan markaasaa maxaa ka mid ah hadalladiisii hadduu weysaysto waxay u dhowaanayaanba weysadiisa inay ku dagaalamaan ee isku dilaan sida mid kastaa doonaya inuu xugaba helo hadduu candhuuf tufo midkood baabacadiisay ku dhacaysaayo markaa jidhkoodii uu marmarinaya markaasuu lahawaano waxaan di leeyahay heshiis la galo oo wuxuu doonayaa waa inuu dee cumraysto uune taa ka aqbala oo waa haddaba in intii intani hadalkiisaasee ka mid ah xadiidkuna aad buu u dheeriyay maxaa la markaa arrintu ay tahay rasuulka ilaahi biyihii uu ku weysaystay imaka ayaabay saxaabadu u kala dheeraynayeen waaba tan yaakhuduuna min fadli wadui fayatamasaxuuna bihi mid kastaasi wuxuga helo iyagoo barakadeeda rajaynayo jidhkooda u marmariyaan waana arrinkaa oo curwa markii dambe uu islaamay saxaabi asxaabtii rasuulka ilaahi kala mida weeye bal reer daa'if oon weli islaamin markii dee rasuulka ilaahi ka noqday xisaarku ayuu rasuulka ilaahi kaba daba tago islaamay haddana markuu soo noqday isagoo odaygoodii ahaa ee markuu uguba yeedhay iyagaa dilay oo daaif iyagaa reer daa'if dilay walow markii dambe ay arkeen inaanay wax ay dee awood ay leeyihiin aanu jirin muslimiintana aanay dee iska celin karayn waftigoodu markii dambe rasuulka ilaahi uu tago iyaguna islaamkoodii ee ay islaameen laakiin isaga waqtigaasaa la dilay bal waa ninkaas buu ahaa hadalkiisii waidaa tawada'a kaaduu yaqtatiluuna calaa wadu'ihi maxalufshaadkuna ama umuurtuna way noo caddo ah ee gees kale waa tacliimkii saxaabada ay rasuulka ilaahay ay weyneynayeen say aaaartiisii u barakaysanayeenoo dee rasuulka ilaahayna dadka kale la mid maaho dee aaaartiisii barakay wada lahaydba dhinaca kalena biyaha mustacmalkiisay daahir u yihiin xadaana cabduraxmaan bni yunusa qaala xadaana xaatim bnu ismaaciil can iljacdi qaala samictu saa'iba bna yaziida yaquulu dahabat bi khaalatii ila nabiyi sala allahu calayh wasalam faqaalat cabdiraxmaan ibni yuunus koley cabdiraxmaan ibni yuunus waxaa sharaxa iguba sugan huwa abuu muslim ilmustamli axad alxufaad kunyadiisa abuu muslim baa laydhaa mustamli istimnuhu waxay ahayd dee culimmadu markay yeedhinayaan axaadiidta korkooda ay kaba sheegayaan majaalistii waaweyneyd ee laguma kulmayay waxaa jiray ruux isagu kan mumligu waa sheekhiyo mustamli waa ruuxan marka horena mala bilaabaya dee majliskii isagu furfuraya sheekhiina ku odhanaya man dakarta ama maa dakarta bal markaasoo maxaad sheegto axaadiidii kolkolna dee hadhow haddii majlisku batana dadka siiba gaadhsiinaya codkiisoo kaleo istimlo kolley sufyaan ibnu cuyeyne iyo ayuu mustamligiisa ahaa bal taa weeye laakiin wuxuu ka cabiray halkan axad alxufaad tarjamada uu taqriib ku leeyeyna kolley way kaba duwantao wuxuu ku gaabsado inuu nin saduuqa yahay oo culimmadu ra'yi de khaasatan malaa iyagoo jaanibkii ra'yigiiyo waxyaalahaas malaa uu yar badsan jiray taas ay wax kagaba sheegeen oo dadkii iyagoo atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa dadkii la kulmay atbaacu taabiciintii dadkii la kulmay kuwii ugu waaweynaa laakiin bal waxaan leenahay calaa kulli xaalin kitaabkeenan bukhaari ayuunbuu riwaayo ku leeya waa sheekha bukhaari sheekhada kale lamay wadaagsan xaatim ibnu ismaaciilla waa nin isaguna hiqa baan leenahy oo ayimo kala duwanee tawhiiqiyaan oo atbaacu taabiciintii dhaxaan bal jacdiganna kolley laba jacdi baa kitaabka ku sugan jacdi bnu dinaar ilyashkuri iyo jacdi bnu cabdiraxmaan ibni aws waa jacdi bnu cabdiraxmaan ibni aws ee mar kale aan kala farqin doonaa waayo xadiidka wuu soo celcelin doonaaye labadoodna waa isla dabaqo waa laba ninoo hiqo taabiciintii yaryarayd labaduba kaba mida jacdigaas baa wuxuu yidhi jucaydna waaba laydhaa intooda badanne waa sida uu kuba shuhuroobay samictu waxaan maqlay asayba bna yaziid waa saxaabi yaroo asxaabtii rasuulka ilaahi kaba mid ah markii dambena aada u cumriyey oo in badan rasuulka ilaahay kaba dambeeyey xajatulwadaac buu joogay oo qoyskooda ayaa dee aabihiiyo dadkiibuu la soo xajay isagoo toddoba jiraba wakhtiganna isagoo yar baa rasuulka ilaahay loo keeno xajatulwadaac baabuu toddoba jir ahaa yaquulu xaluu ku qowlayo dahabat bii waxaa ila tagtay oo xaggii rasuulka ilaahay ila kacday khaalatii ila nabiyi sala allahu calayh wasalam abaryartay faqaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahayow ina bna ukhtii walaashay inankeedan waana saa'ib waaqicun macnaa waa xanuunsanayaa kolley riwaayada kariimo kale halkan wajicun baa dhacday waa xanuunsanaya laakiin waqicuna ama taas waa xanuun khaasatan labada qadab oo kale iyo xanuunkooda taasbaa laba yidhaahaa adigu waa xanuunsanayo dee waxaa laga yaabaa halkaa intaa lugaa intooda hooseyabaaba xanuunayay u xanuunsanayaabay tidhi waa u ducee bay leedahay fa masaxa rasuulka ilaahay wuxuu masaxay ra'sii madaxaygii wadacaa lii bilbarakati barakana waa iigu duceeyey uma tawada'a waa weysaystay rasuulkii ilaahay fa sharibtu waan cabbay min waduu'i biyihii uu ku weysaystay ayaan wax ka mida cabbay weli arrinkii baa inoo socotaa dahaaratulmaai lmustacmal waa iyadana waan cabbay oo biyihii rasuulka ilaahay ku weysaystay wax ka midaan cabbay uma qumtu waan kacay oo waan istaagay khalfa dahri rasuulka ilaahay dhabarkiisa gadaashii baan istaagay fa nadartu waxaan eegay oon arkay ilaa khaatami nubuwati khaatamkii nubuwada rasuulka ilaahay calaamaadkii nubuwadiisaba kaba mid ahaa oo bayna katifay labadiisa garab dhexdooda ku sugan midla ziri lxajalati xajalada bandhaladeeda oo kale ama zureeradeeda mid lamida xaal uu yahay ama wax lamida alxajala waxa weeyaan waa nooc malaha aqalada kolkool dee mala cursigii ay uga dhisan jireenoo intay dadaan ay waxyaalo kuba dadaan sariirtana laba hoos dhigo waxyaalahan ay kuba xidhayaan baa wuxuu laasan khaymadahooda oo kale waxyaalooyin adugu yar kuuskuusanoo xabad beeda leegoo kuwii meelaha dee ay laysaga geynayeen halkay iskaba gelayeene qabanaya si bandhalada ama zureerada oo kale ziri waa tan oo dee imaka qamiiskaba zirigiisu waa kan banalkiiba weeye haddaba xajaladaas zirigeedaas ama waxyaalaha zureeradeedaas ah oo kale waa qadar yaroo kooban oo dee kuusan oo rasuulka ilaah halkaa labadiisa garab dhexdooda kuba yaalo in heliba ah calaamaatu nubuwa inooguba iman doontaa umuurihii kuwa tacalluqsamaan way dambeeyaan xadiidkana waa meelaha uu kuba soo celin doono waxaa kaloo xajarada ay yidhaaheen waa nooc shimbiraha ama haadka kaba mida marka haddii la yidhaha xajaradu waa nooc duyuurta kaba mida zirigu wuxuu noqonayaa baydkeeda waa ugaxanteeda oo kale macnaha wax yaroo kuusanoo qadarkaa leeg ama waxa weeyaan intaa xabad beedaba leeg qadarkeedoo halkaa labada garab dhexdooda kaba yaalay oo kutubtii horena ay kuba sugnayd inuu calaamadaa leeyahay oo waxa weeyaan bal waxyaalihii dee kutubtii horena calaamaadkiisii laguma sii xusay bal maalan dadkana loogu bayaamiyey kutubta hore kaba mid ahaa rasuulka ilaahida calaamaadkii nubuwada taas baan arkay buu yidhi maxalushaahidku waa biyahan uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ku weysaystay oo uu cabay bal axaadiidii baabka kolley waa inoo dhammeeyey axaadiidta baabkuna guud ahaan waxa inooguba sugan oo uu sheekh in sheekhuna uu laba yimi qolooyinkii yidhi almaa lmustacmal nijaas bay noqonayaan radinteed macnaa qowlkooda radintii weeye kolleyna in waxa weeye malaa abuu yuusuf iyo bay qowl saasa kaba soo naqliyeen oo bal maalan taas ay kaba soo naqliyeen ama kolley madhabka abixaniifada malaa saddex riwaayo waa daahir aan wax dahir ahayn iyo waa nijaas khafiifa iyo waa nijaas muqallada biyihii khaasatan lagu weysaysay intaasba way dhahaan shaafici qowlkiisa jadiid oo waana madhabka xanafiyada qowlka laguma fatwoodo oo kale iyo waaba daahire laakiin biyuhu dee intan baqiyada ama tan waxaa la arkaa dee adaanin iyo ikhtilaafiya waxyaalahaas eegin kani waaba biyo dahuurna ah laakiin biyihii xubnaha marmaray ee ruuxu kuba weysaystay oo kale daahir haba ahaadeene laakiin dahuur maaha qowlka dee markaa madhabka jadiidna shaaficiyada uu yahay iyo waana qowlka madhabka xaniifyadaba iyagaba laguma fatwoodo ay ma kalena qowlkood weeye bal muhimku waxa weeyaanun biyahani nijaas ma aha mid khafiifa iyo mid muqalladaba waa biyaha daahirka axaadiisuna taasay inoo cadaynaysaa xaggan barakaysigeed iyo taas de waa umaro rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh bal waxa weeye dee isagii bal khaasba waa mataa kuba tacalluqsan laakiin waxa weeyaan arrinkan axaadiida ka wada dhexeeya sheekhu usoo qaatay baltaaba weeye oo inay daahir yihiinba ay daahir biyaha mustacmalka ee laba isticmaalay ay daahir yihiin bal kolley guud ahaana daahirkaas bay noqona hadday kuwan harsan yihiin iyo kuwan lagu weysaystay hadday yihiinba daahire bal dee waxa weeyaan xagga kale ma dahuur baa biyahaas haddii xataa kuwii acdaada mare ay tahy mise ma noqonayo taas kalaan kalea inoo dambeeyo meel kale inooguba iman doonaan khaasatan abwaab lqusl baabu madmadada oo istanshaqa min karfatin waaxida wuxuu u baabaysan yahay baabu bayaani man bal baabkii shaksi cadayntiiba madmada luqluqday wastanshaqa sandaarsaday min karfatin waaxida luqluqashadii iyo sandaarsigiibuu karfo keliya kaf keliya wuxuu kusoo qaaduu ku kulmiyey muu kala reebinoo kolna muu luqluqan kolnama sandaarsan bal taa wixii kuba yimi dee kolleyna waa xadiidkii cabdillahi bnu zayd aynu soo maray oo wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna musadadun qaala xadaثna khaalid bnu cabdillahi wadaxaan qaala xadaثna camr bnu yaxya can abiihi waa xadiidkii aynu imikana ku hayn markii horena aynu soo maray xalay can cabdillahi bni zaydin anahu cabdullahi bnu zayd afraqa waa shubay min alinaai waa weelkii biyuhu ay kuba jireen calaa yadayhi labadiisii gacmood buu bal biyihii wax kaba mida kuba shubay faqasalahuma waa labadii kaf uma qasala uu maydhay waa famahu markaabaan odhanayna aw madmada wastanshaqa min kafatin waaxida uu maydhay afkiisa amase waa luqluqday waa shak min araawi kolleyna halkan san baa bukhaari dhacday laakiin oo waa musadad riwaayadiisa khaalid uu kaba wariyey iyadoo muslimna xadiidka laba wadaagsaday oo nin kaleo khaalid kaba warinayana sheekha muslim uu ahaa laftima shaki ma jirine lafdigiisu uma adkhala yadahu fastakrajha famarmada wastanshaq rasuulku biyihii gacantii buu geliyeyoo markuu biyihii la soo deebay uu qarfadii soo qaatay ayuu luqluqda u sandaarsaday taas baa iyada kuma sugnayd min kafatin waaxidana waa halkan min karfatin waaxida uu soo qaatay kolley kafadana karfa looga jeedaa walow aanay luqada dee macruuf kuba ahayn lafdiga kaf in la ta'niisiya ee laakiin bimacna oo ta la raaciyo kafatin laba yidhaaho macnuhu imika halkan waa bimacnaa karfa waaxida fafacala dalika alaaan saddex goor buu saa sameeyey oo kolba intuu mar soo qaatou luqluqashadiiyo sandaarsigii israacinayay faqasala yadayhi ila lmirfaqayn riwaayadeennan ikhtisaar baa ku suganoo wejigii maydhitaankiisii halkan laynooguma sheegin waa riwaayada bukhaari halkan dhigtay iyadoo muslim la wariyey iyada halkan way kuba sugnayd waa riwaayada bukhaari baa ikhtisaarku ku sugan yahay faqasala yadayhi ila lmirfaqayni maratayni maratayni waa labada gacmoodba mid kasta laba goor wamasaxa bira'sihi madaxiisiina waa masaxay ma aqbala wama adbara weeye wixii xaggan hore soo qaabilsanaa iyo wixii xagga dambeba adugu labadiiba uu masaxay waqasala rijlayhi ila lkacbayni uma qaala wuxuu ihi cabdullaahi bnu sayd haakadaa saas aymaka aan u weysaystayba wudu'u rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi weysadiisu ayd ee macnuna waa kaa iyo maxa uu soo qaatay aan aragnay bal waa xadiid kale oo kii uun ah laakiin dariiq kale ah wax kale oo axkaamtiisii dee uu kulansadayna sheekhu uu u tarjamaysto wuxuu ihi baabu masxi raasi maratan madaxa masiixitaankiisa la masaxayay mar keliya ee lagu celcelinayn buu baabkiisii yahay xadaثna sulaymaan ibnu xarbin qaala xadaثna wahaybun qaala xadaثna camr bnu yaxya can abiihi qaala anahu qaal wahayb markii dhoweyba waatii aan soo haynay ee markaa muuse tabudeki baa sheekha bukhaari ahaa maanta waa sulaymaan ibnu xarbin sheekha bukhaari inta kalena waa sanadkii ayn hore usoo aragnay qaala xadaثna camr bnu yaxya can abiihi qaala shaytu camra bna abi xasanin waxaan arkay camr bnu xasan baan u joogay oo sa'ala cabdullaahi bna zaydin can wuduu'i nabiyi sala allahu calayh wasalam fadacaa bitawri min maain fatawada'a lahum waa lafdigan soo aragnay fakafa'a waa tan waa tafsiil wuxuu dee kukaa ku janjeedhiyuu saa dee isagoo biyii kaba shubaya calaa yadayhi labadiisii gacmood macnaa amaala wey faghasala waa weelkii ama tawrkii faghasalahuma alaaan uma adkhala yadahu fi linaa'i famadmada wastanshaqa wastanhara alaaan waa saddex goor bialaai karafaatin oo macnaa waa mar kastaba karfo kastaba uu israacinayo saddexdooda saddex goorna waa ku celiyo uma adkhala yadahu fi linaa'i faghasala wajhu alaaan wejigiisina saddex goor buu maydhay uma adkhala yadahu fi linaa'i faghasala yadayhi ila lmirfiqayni maratayn maratayn waana taan hore usoo sheegnay xadiidkan cabdullaahi bnu zayd xagga markay noqoto gacmaha labadan goor bay ahaydba ee waa kan waana shay bannaan saddex iyo laba iyo midba in laga dhigo uma adkhala yadahu fi linaa'i faansaxa bira'si madaxiisiibuu masaxayo faaqbala biyadayhi wa adbara bihimaa bal taas uma adkhala yadahu gacantiisii ayuu waxa weeye geliyey fi linaa'i faghasala rijlayhi waxadaثna muusa qaala xadaثna wahaybun qaala masaxa ra'sahu maratan muusa waa muusa tabudakigii aan soo maray in wahaybna waa wahayb ibnu khaalidka aan soo sheegnay markii horena waa riwaayadii baabu qasli rijlayni ila lkacbayn lafdigii aynu kuba soo maray oo ahaa marka aynu kusoo aragnay uma adkhala yadahu famasaxa ra'sahu faaqbala bihima waadbara maratan waaxida waa tii uunoo isagoo mucallaqay marka halkan uu soo celiyey oo wuxuu ihi masaxa ra'sahu maratan mar keliyuu maydha bal xadiidka dee inta kale waan soo wada aragnay ama guud ahaanbe tayada inooguma sugani madaxa marka la eego masiixitaankiisa in mar keliya la masaxayo waana taa agaru ahlicilmi ay qabaan laakiin shaaficiyada agtooda dee tasliidka ama in la sadexeeyo madaxiina sunnayaashay kuba daraan weysada oo iyagu ma kala reebaan oo kale bal waxaana jirta xadiidka saxiixa muslim ku sugan oo tawada'a alaaan alaaan waa umuurahay xujaystaanoo rasuul iyadoon la ijmaalka uu yahay rasuulka ilaahay waa weysaystay saddex saddex buu weysaystay laakiin dee kaa jawaabtu waxa ay tahay axaadiistii fasirtay ee rasuulka ilaahay weysadiisii tafsiir ahaan ayaa inoo caddaynayso alaaan alaaan waa inta badane laakiin waa madaxa wixii aanba ahayn taasoo kale waxaana jirta abu daa-uud baa iyadoo dee xadiidkii cuhmaan ibnu cafaan ee isna aynu hore u soo aragnay ee weysadii rasuulka ilaahay ahaa duruq kala duwanuu kuwa soo arooriyo ayaa wuxuu yidhaha axaadiistii dee cuhmaan riwaayaadka saxiixa ee xadiidkan cuhmaan kuma sugna madaxa masixitaankiisa in lagu celcelinayo walow uu xadiidka laba dariiquu soo arooriyey oo ay kuba sugnaydba bal matalan dee saddexdu ay kuba sugnayd macnaha laakiin riwaayaadkiisa intooda badan waxaana jirta kolley ibnu khuseyme iyo qolooyin baa wariyey xataa masxigaasi waxa weeyaan madaxa in iyadna laguba celinaye laakiin bal riwaayada dee waxaabaa la odhanaya waa riwaayo marjuuxaa barhkoodna ay shuduud kuba tiriyeen masxiguna ay yidhaaheen wuxuu ku binaysan yahay in la fudaydiyo bal markaa waxaa asala madaxa marka la masaxayo mar keliya in lagu kaaftoomo madaxiina la wada gaadhsiiyo taas oo kale taas baa waxaana uu sheekhu leeyahay adilada halkan kuba timi inaan lagu celcelinahayn waxyaalaha uguba sii xoog badan waayo barhkooda ijmaal baa kuba sugan oo wax dee riwaayaadka qaarkoodna waa taa kuba yimi oo wax ixtimaal la qaadi karee laakiin wuxuu leeyahay xadiid aynu bal maalan horena malaa wax bilowgii weysada kuba soo aragnay oo dee maaha matiga kuma ole laakiin waa waxaan soo yar sheegno sharaxna kuma sugnaa oo cabdilaahi bnu camrin ah oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh intuu weysaystay markuu weysadii dhameeyey uu yihi man zaada calaa haada faqad asaa wadalam lafdiga waa hadalkii bukhaari baynu cibaaro saas inooguma sugnayd ruuxa intaa ka ziyaadiya waxa weeye xumaadna waa la yimi dulmina waa laba yimi xadiidka duruqdiisa qaarkood oo ah markaa saciid ibnu mansuur iyo ay wariyeen ayaa waxaa kuba sugnaa rasuulka ilaahay markaa weysada caynkaase uu lahaa man zaada calaa haadaa in madaxa masixitaankiisu mar keliya uu ahaa bal waa xadiidaba uu leeyahy adilada kuwa ugu xoog badan buu noqonayaa bal waxaan leenahay dee waxyaalo soo arooray oo axaadiidoo saddexda keenayaa way jiraan oo taa ibnu khuseyme iyo ay wariyeenba qolooyin ay wariyeen laakiin axaadiida badankeedii taas baa kuba timi waxaa asala markaasna takfiif baa u asalana kol haddii aan laba maydhayna la masaxaye bal waa mar keliya in la masaxayo sheekhuna raximah llahu tacaala bukhaari waa kan jasmiyey wey balin qolooyinkiina sharaxaysa markuu xadiidkan sharaxiisa aakhirkiisa marayo tambiih baa ku sugan tambiih ayaa ku sugan waa dhowrka sadera u dambeeya xadiidka sharaxiisa kolley tambiihaasna waa aniga halkuu iigu sugan yahay weeye tambiiha waxa uu kaga hadlayoo dhammi sheekhu raximah llahu tacaala waa xadiidkii hore baabka hore kan boqol iyo koob iyo sagaashan baabu man madmada wasan shaqa min qarfatin waaxida xadiidkaasu kuma tacalluqsanyo marka waxay ahayd malaa meesheedii bay ka dambaysay tambiihu inuu xadiidkaa hore raaco waayo kan maaha kan way inooguba sugan tahay in rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wejigiisii maydhay ee ka-aanu wejiga in la maydhay dee lafdiga ikhtisaaran waa riwaayada musadadbe bal waxaan leeyahay tambiihaase oo imaka dhowr sadarba noqonaya waxyaalaha kuba tacalluqsan waxa weeye xadiidkaa hore ayuu tambiihani ku tacalluqsan yahay ama uu ku xidhan yahay xadiidkan imaka aan ka baxnay ama dariiqan aan ka baxnay waa xadiid keliya uune iyo baabka baabu masxa raasi maratan tambiihu ma yaallo baabu wuduui rajuli maca imraatihi wa fadli waduui lmar'ati hadakani baabu wuduui rajuli rajuli ninka weysaysigiisa uu weysaysanayo maca imra'atihi haweenadiisa maceed macnaha waa jawaaska jawaasu wuduui rajuli maca imra'atihi oo ninku dee iyagoo weel keliyaba uu dhex yaalo isaguna uu gacanta gelinayay idna gacanta gelinaysa inay ku wada weysaystaan bal banaanida ay bannaan tahay mar keliya hadday tahay waa sax iyada xadiid baabada inooguba imanaya daahirka walow aanay aswaajta khaas kuba ahayn lafdiga inoo soo socda haddii dee isagu intuu u horeeyey iyadoo ay uga dambayso oo wixii baqiyadiisayd ay ku weysaysato iyaduna waa jawaaska hadday iyadu horeysay oo iyadoo hore ugu weysaysatay wixii iyada kaba hadhay isagu ugaba dambeeyo kuba weysaystay nahyi xadiid baaba yime laakiin bal waxaan leenahay nahyigaasna litansiih buu noqonayaae iyaduna waa taasoo guud ahaanba weysaysiga uu haweenaydiisii la weysaysan ninkuu jawaaskeed baabkiisii weeye wa fadli waduu'i lmar'ati iyadoon zawjaba la eegin haweenayda weysadeeda waxaa kaba hadhay bal taas isticmaalkeeda la isticmaalo waa iyadiioo hore u weysaysato waxaan ama ku maydhatay xataa janaaba ama xayda kagaba maydhato waa biyihii hadhay ama biyo ay kuba weysaysatay isticmaalka laba isticmaaliyo dee bal matalan taas ayuu baabkeedii yahay wixii kuba sugnaa bal markaasoo dee waan arki doonaa umuurahaas uu keeni doono sheekhu watawada'a waa weysaystay cumaru cumar bilxamiimi biyo kulul buu ku weysaystay biyo diiran kulul buu ku weysaystay dee biyo kulul lagu weysaystaana wax dhiba oy leeyihin ma jirto wax karaahoy leeyihin ma jirto wa min beyti nasraaniyatin haweenay nasraaniyada gurigeedna waa kaba weysaystay bal dee kolley waxaan aqriyey watawadaca cumaru bilxamiimi waa jumlo ii dhan wa min beyti wow baan halkan soo ku soo daray waxaa la arkaa inaanu dee inoo qornayn barhkeen oo wa min beyti nasraaniyatin haweenay nasraaniya iyadna waa jumlo kaleaan ka dhigaynaa oo haweenay nasraaniyadana gurigeed waaba kaba weysaystay bal kolley riwaada bukhaari mucdamkoodu taa weeye wow inay meesha taallo ay ku cadfantun halkii hore ee laakiin nusqooyinka ama ruwaadda qaarkood baa wowdu ka dhacday oo markaa ay noqoto jumlo keliya oo watawada'a cumaru bilxamiimi min beyti nasraaniyatin haweenay nasraaniyada gurigeed waa haweenaydii qiimaha badnayd ee kariimo la odhanayay riwaayadeeda kariimana baa dadkii kitaabka inoo soo naqliyey bal a'imadii waaweyneed saa khadiib oo kale iyo iyadoo dee dhowr iyo sagaashan gaadhay manaanay guursanin kitaabkana cinaayo weyniye bukhaari uba lahayd ayaabay dee markaa iyada ka naqliyeen sanad ahaan iyo taasoo kaleo ruwaaday kaba mid tahay halkana dee dee sharaxyadaoo kale dadkiina sharaxaysta ama sharaxa noqotay irshaadsaari keyrkood oo kale ama in mutuunta barkood hawaamish dee waa mutuuntii hore kolley hawaamish iyo waxyaale inta badan riwaayaadka yar kala sooci jiray laftigan kariima ku yimaada kariima waa taasoo waa haweeneyda kariima bintu axmed almarwasiya maaha wax kale waa haweeney kitaabkan cinaayo u lahayd bukhaari way ka dambaysay bal dee dadkii firabli la kulmay mahayna waa dadkii dabaqadii saddexaad bay noqonaysaa bal marka iyaday riwaayadeeda dhacday wowda in la gooyo laba yidhaaho watawada'a cumaru bilxamiimi min beyti nasraaniyatin ee laakiin macnihii baa koobnaanaye bal waxaan leenahay dee waa riwaayat lakhare wa min beyti nasraaniya xadiidku waa inoo ama baabka waan inoo bilaabmi doonaaye iyadoo baabku u baabaysnaa ninkiioo haweenadiisii bal weysadii ula weysaysanaya mar wada weysaysanayeen waa jawaaskeeda ama xukunkeedu wuxuu yahay haweeney biyo ay isticmaashay oo loogaba dambeeyey iyadna xukunkoodu waxay waxtaas cumar biyo kulul buu ku weysaystay halkuu baabka ka soo gelaya biyo kulul ayuu ku weysaystay waayo markaynu egdo jaadibkaas wax munaasabay ma muuqato ee waxay leeyihiin kolley waata yidhahaan fiqulbukhaariyi fii taraajimi umuuro daqiiqa oo dadka ama a'imadii wareeriyey kolkol say munaasabada u helaan taas baa had iyo goor kitaabkii kuba badan taas baa keentay in intan taraajimta uun waa intaa taraajimta uun kutub kala duwan loo dejiyo oo kutub kala duwan iyo dee munaasabaadka ibnu rushayd baa loo ibnulmunayir baa loo dee waxa weeyaan aimo kale ayaa loo kuwa dambeeyo aada u dhowaana way leeyihiin marar kala duwan oo bal jaanibkaas intaas waliba kutubta qaarkood ka ibnu rushayd waxaan filayaa inaan lahayn baan filayaa laakiin kolley ka ibnulmunayir iyo qolooyin iyo ibnu jamaaca iyo badrudiin iyo de kutubtooda waa inoo madbacaysantahe jaanibkan ahaa intan taraajimta bal waxay leeyihin markaa munaasabada uu tarjamada u leeyahay dee isagii biyo deyran buu ku weysaystay horta mujaahid baa laga soo naqliyaa inuu yidhaaho biyaha deyran oo kale si u xudiido oo kale laakiin dee isaga markaynu iska dhaafno culimadu jawaaskeeda way isku waafaqsayn oo biyo deeran dee ruux waa isticmaali karaa in waxyaalihii kuba yimi biyaha cadcida lagu kuleyliyo mushamaskaana bal xadiidkii jaanibkaa ku yimi waa xadiidkan dee ku dhow inuu mawduucba noqdo taasoo kale waxyaalo kale oo dee ka baxsan marka la eego xukum ahaano ama shay dibiya waxyaalo ay kuba in iyaguna ku tacliiliyeen talabaadna quyuud ay u yeeleenba laakiin xadiidhaan dee waxa uu sugan yahay iyadana maba jirto dee dhibaata ma jirto waxay leeyihiin halkan imika dee kol hadduu cumar weysayso laga yaaba biyaha loo deerin jiray oo laftiga xadiidka marka aharkan duruqdiisaba saasi bay ku timi biyaha in loo deerin jiray oo laga yaaba waqtigaa dhulku qabow yahay marka kale dhulkiibaaba kululoo dee taas in looba deerin jiray dee kol haddii gurigiisii ay tahay oo gurigiisii loogu diirinayo taas maxaa meeshii ah ehelkiisuna tabac inay u noqdaan isticmaalkii ehelkiisina inay tabac u yihiin ama zawjadiisii ay tabaca umuurahan oo isagiiba isticmaalaya laba isticmaalaan oo halkaa haba fogaatee ayaabay munaasabadu noqonaysaa ama min beyti nasraaniyatin watawada'a cumaru min beyti nasraaniyatin cumar waa weysaystay oo haweeney nasraaniya gurigeed buu kaba weysaystay kolley imaam shaafici iyo qolooyin kale ayaa xadiidka mawsuul ahaan ama atarka kaba dhigay oo jalxad biyo ku jiro oo weliba ay haweeney nasraaniya i lahayd inuu cumar ku weysaystay bal taasba ay kaba dhigeen iyaduna ta iyada inooguma sugan halkan waxa weeyaanuun haweeneydi waxay dhici kartaa inayba isticmaashayna waabay dhici kartaa inayba haweeney jiradeed waa jaanibkan fadligii gees kalena dee haddii aynaan nijaas laguba ogeyn oo meeshii aanay nijaas lagu ogeyn kolley waxa weeyaan dahaaro ayuunbaa lagu xambaarayaa taas baaba asalka u ahaydoo dee isticmaalkaa laba isticmaalayo taas way noogu sugantah waa macno baabka kaba baxsane laakiin jaanibkan ah haweeney imaka biyaheed inuu kuba weysaysay nasraaniyad ahayd dee bal hadday haweeney muslimo a noqoto min baabi awla bay noqon isticmaalka biyaheedii laba isticmaalayay xataa ha ku dahaaro qaadatabe iyadna bal halkaas bay munaasabadu ama tarjamadu noqonaysaa imaam shaaficina kitaabkiisa unbuu ku yidhaa laa ba'sa bilwuduui min maai lmushrik wabifadli wuduu'i maa lam tuclam fiihi najaasa ba'si kuma sugna ruux gaalow biyihiisii in laba isticmaalo oo laguma weysaysto haddaan wax najaaso ama wax kaba hadhay haddaan wax najaaso lagu ogyey aanu jirin oo najaas lagu ogyey aanu jirin biyi asalkeeda waa daahirba xadaثna cabdالlahi bn yuusufa qaala akhbarana malik can naaficin can cabdillahi bni cumar anahu qaala cabdullahi bni cumar baa wuxuu yidhi kaana rijaalu raggu waxay ahaayeen iyo wanisaau dumarku yatawada'uuna kuwa weysaysta fii zamaani rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam zamankii rasuulkii ilaahay jamiican xaalayn iyagoo dhan ayay wada weysaysan jireen taas buu yidhi bal xadiidkan markayn cibaaradan u jeeda waana cibaaro soo noqnoqon doonta ayimadna kutubta mustalaxa markay waxyaalaha xagga xukum ahaan marfuuca ka ah oo ay sheegayaan way soo qaadaan waa waxyaalaha marfuuc xukum ahaan ah cibaaradana kaana reimaka dadku saasay ahaan jireen marka san oo kale cahdigii rasuulka ilaahay loo tiiriyo waqtigii rasuulka ilaahay loo tiiriyo xagga xukumka marfuuc bay tahay oo waa wax la mida iyadoo rasuulka ilaahay xadiidkii lagaba soo naqliyey waa xukum ahaan lafdigu dee taas imaka marfuuc daahirka maaha ee lafdiga maaha ee waa xukum ahaan waxaa taas keenayana kol hadduu yihi fii zamaani rasuulillaahi ama fii cahdi rasuulillaahi iyaga horta xaaladoodu waxay ahayd inaanay waxyaalaha umuurta diintooda ku tacalluqsan aanay iska samaynuune waayo rasuulka ilaahay bay weydiin jireen waa jaanib jaanib kalena waa waqti waxyigu soo degayo oo waxaan haddaanu waxaan jidaysnayn uu yahay ama waxaan bannaanayn dee waxaa kuba iman laha waxyigaa u diidilaayo saas baa abuu saciid iyo jaabir iyaba ay u xujaysteen xagga casriga bannaanidiisa inay yidhaaheen waqtigii rasuulka ilaahay baanu samayn jirin iyadoo qur-aanku soo degaya macnaa haddii uu waxaan imanhi yahay waana laga nahyin lahaa bal markaa labadaa macnoba waa jira xagga marka la eego rasuulka ilaahay inuu kaba war helay taqriirkiisii ay tahay dawaacidoodoo iyaga badnayd inay umuuraha caynkana rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh weydiiyaan gees kalena waxyiguu soo degayo waxyaalo munkara aan laguba sugeen marka taas bay deeta culimmadu marka zamankii rasuulka ilaahay ama cahdigiisaa saxaabi yidhaha kunaa nafcalu kada fii cahdi rasuulillaahi ama fii zamani rasuulillahi waa marfuuc bay yidhahaan xagga xukumka bal taa wey haddii laakiin aan loo idaafayn fii zamaani rasuulillaahi oo yidhahaan kunaa nafcalu kada sidaasaan samayn jirnay kolle waa wax adigu ay dee iskuba khilaafeen in badan oo ka mid a sidaa dee kutubta musalaxa inooguba suganna ay kaba dhigaan taasi inaanay rafci keenayn saxaabi hadduu taa yidhaaho waayo waxaa dhici karta rasuulka ilaahi inaanu kaba warhelin inay kaba dambaysayna waa dhici karta walow barhkoodna ay iyagu labada dari ay tanna raaciyaan oo bal kitaabkeenna ay kuba sugan tahay umuuro aan rasuulka ilaahi cahdigiisii loo idaafayn oo haddana saxaabigu sidaa inooguba soo naqonayo bukhaari iyo muslimna axaadiidii musnadka ay dariiqoodii ay kuba wariyeen iyagoo isnaad u yeelay taa ay kuba wariyeen bal taasna kalaamkeedu waa markaan mid kale aragnay imika laakiin waxaan leenahay fii zamaani rasuulilah marka waxa waqtigii rasuulka ilaahay jiray waa waqti ama dee ay daahir tahay rasuulka ilaahay taqriirkii iyo inuu ka war helay iyagana su-aashoodii baaba keenaysa inay umuur dawaacidooda keenaysa inay tan weydiiyaan waa waqti waxyigu soo degaya marka arrinkan jawaaskii ayaa iyada inooguba sugan riwaayadka qaarkoodna waa riwaayo abu daawuudi ay leeyihiin oo kale nudli fiihi aydiyana gacmaha iyagaabaan wada gelgelin jirnay taas baabay tahay bal markaa maxaa xadiidkan kaba faa'iidaysanaa mid weeyaane biyahan waa biyo kolley kooban gacantay ka dardarsanayoona mid kastaaba gacantuu gelinayo waa taas qaadashadan biyaa lagaba qaadanayo biyo kooban oo ruuxina dahaaru uba qaadanaya inaanay taa horta mustacmal ku noqonayn waana taa axaadiidii hore o dhan baan kuba soo marray waayo weelalkoodu may waaweyneyn waxaa kaloo inooguba sugan iyada taas in isticmaalkan dee bal hadday in haweeney bar dee waqtigaa hore in xijaabku soo deginna waaba tan bay hedo kolley xadiidka waa riwaayadkiisa qaarkood si ay noo faa'iideynayaan waayo meel baabay kuba kulmayeen way weysaysanayeen alfaadaas saa kuba timi bal mar keliya inay ahayd baaba alfaad ay kuba yimaadeen marka wakhtigii hadday noqoto taas intaan xijaabka la farad yeelin in lasoo dejin dee shaygaa jaa-iska abu ah laakiin bacdalxijaab xaalku muxuu ku koobnaanayaa san uu tarjamada uu dhigtay ruuxu dadkii maxaarimtiisa ay haweenaydiis iyo dee haweenaydiisii oo kale hadduu meel kula weysaysto jawaaskeed baa inooguma suganina markan kale ah in yar ar dee wax xijaabkaa tan keenayo oo kale oo iyo dee ikhtilaadkii la manceeyayabaa taase laakiin qabla nusuul ilxijaab bay ahayd marka kale se muxuu noqonaya xaalku wuxuu ku koobnaanaya ama dadkii maxaarimta ahaa ama dee zawjadii oo kale ayuu kuba koobnaanaya bal haddaan idhaahno waaba kuba kooban yahay mid kasta maxaa inooguma sugan waysada meel keliya la wada weysaysanayo ama laysaga dambaynayaa inaan wax basi ku sugnayn biyuuna mustacmal ma noqonayaan waana wax jaa-isa taasi waa umuuraha iyada inooguma sugan laakiin bal kolley khilaafku meeshan khilaaf iska roon baa jira oo kale aimada qaarkood itifaaq bay soo naqliyeen haweeneedu markay noqoto in haddii ninku ugaba horreeyey inay ku weysayseen se wixii uu reebay waa imaam nawowi iyo itifaaq bay soo naqliyeen walow jaanibkaasna khilaaf jiro waxaa kaloo iyadana khilaaf xoogle uu jira haweeneydii hadday u horreysay oo kale oo uu ninkii kaba dambaynayo maxaa arrintu ay tahay kolley xadiid baa jira ay asxaabu sunan wariyeen tirmidina uu taxsiiniyo ibnu xibbaanna uu saxiix yeelo oo ahaa inuu rasuulka ilaahay nahayey in lagu weysaysto haweeneeda fadligeeda laguma weysaysto imaam nawowi raximah llahu tacaala wuxuu ka cabiraa xufaadda waxay isku waafaqsan yihiin xadiidkaa tadciifkiisa laakiin dee arrintu taa maaha waa taan aan leenahay tirmidi waa taxsiiniyey ibnu xibbaanna waa saxiix yeelay waxaa kaloo jira xadiid maymuuno saxiixa muslim kuba sugan oo walow isaga naftiisa barhkood ay waxyaale ku yar cileeyeen ahaa rasuulka ilaahay oo aqalkii soo galay oo doonayay biyo meel ku jiray inuu kuba maydho inay ku tidhi dee waa janaabana way lahayd anaa ku maydhayo uu yidhi biyuhu janaabo ma noqonayaan bal taasoo kaleo waa haweeneedii horreyso oo xadiidkan wax ka duwan waa labada dhinacta jirta imaam axmed baa markaa wuxuu idhahaa baabkan marka la eego axaadiistiisu waa mudarib macnaa wax nahyi keenaya wax jawaas keenaya ayaaba jira oo kale laakiin bal waxa weeyaanun idiraab waxaa la sheegtaa marka ay suurtagal ay noqon weydo in la jamciye culimmadu tay ku jamciyeen waxa weeyaan bal markan ay kuba jamciyeen nahyigan yimi ee ahaa fadlal mar ayaan lagu weysaysanin oo kale waa tansiih waa kan rasuulka ilahayba kuwa maydho xadiidkaa saxiixa muslim inooguma sugan nahyigii bal markaa tansiih baan ku xambaaraynaa taxriim maaha markaa way bannaantay walow nahyigaasna aan tansiih kuba xambaarno jaanibka kalena dee bal waxa weeye walow saxaabo labada dhinacba labada dhinacba ay jiraan bal waxaan leenahay guud ahaan jawaaskaasaa jiro wixii ay reebtay waa lagu weysaysan waana laguba maydhan xadiidkaa xakam xadiidkaasa kuba yimi xakam ibnu camrina bal waxaan leenahay waxba ma lihin waa daciifo waa la wada daciifiyo waa layskuba raacisa imaam nawowi uu yidhi laakiin bal barhkood taxsiiniya ama tasxiixiyo way jiraane nahyiga litansiih baan ka dhigaynaa marka xukunka guudi waa jawaas wixii intaa dhaafsanna ee waa maxaa mudan inay noqoto un taas baa adigu bal baabkan guud ahaan khulaasadiisu ay noqonaysaa baabu sabi nabiyi sala allahu calayh wasalam wadauhu calaa muqman calayhi muqma calayhi hadakani baabu sabi nabiyi sala allahu calayh wasalam wuxuu u baabaysanyahay rasuulka ilaahay shubitaankiisii uu shubay wadu'ahu waa biyo uu ku weysaystay weeye calaa muqma calayhi ruux miir daboo miirla oo miir beelayba waa xanuun daraaddeed biyihiisii ooba dawa ahaan iyo taas shubay bartaaba weeye kolley umuurtii horena way noo socotaayo waa biyo uu isticmaalay dee waa dahaaradeedii way inooguma socotaa dee arrintan ah rasuulka ilaahay inay tahay fadligiisii iyo wixii kaba hadhay ama gacmihiisii marmaray ama dee uu bal taasna waaba arrin ziyaadaa oo inooguma sugano waa tan khaasiyada keenaysa kale xadaثna abاlwaliidi qaala xadaثna shucbaة can mxamed bn اlmunkadiri qaala samictu jaabiran yaquul moxamed ibn اlmunkadir addoonkaa saalixaabaa leh jaabir bn cabdilaahi baan maqlay xaalu ku qowlayo jaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa yimi yacuudunii isagoo xaalu i booqanayo waa isoo booqday waalxaal ana anigu mariidun aan xanuunsanayo dee asxaabtiisana waa booqan jira waa kaase jaabir baa xanuunsanayey reerkoodii halkay degayeene reer bani salima waa halkan malaa masjid lqiblatayn iyo meelaha nawaaxida ayuu rasuulka ilaahay ugu yimi isagoo weliba lugaynayo intaa soo lugaya xadiidka riwaayaadka inoo dambeeya taasi inooguma iman doonta anoo xanuunsanaya oo laa acqilu aan fahmahaynba shay-an weyo oo waxba aan kasaya aanu jirin kolley halkan waa la afhamo oo mafcuulka la gooyo waa dee arrintiisu inay adkaydo wax alla wuxuu fahmayey dareensanaaba aanu jirin bal taas weeye laftii inoo dambeeyana fawajadanii qad uqmiya calaya calaya ayaa dambaysa wuxuu ila soo kulmay iyadoo anigu aan miyir la ahayn fatawada'a wuu weysaystay rasuulka ilaahay wasaba waa shubay rasuulka ilaahay calaya korkayga min wadu'ii weysadiisii wax ka mid ah halkan waxaa ixtimaali biyihii uu ku weysaystee xubnihiisa maray waana tadaahirkay culimmadu horreysiyaan waa biyihii uu kuba maydhay acdaadiisa inuu kuba shubay wixii weelka kuba hadhayna taas baa awaabay iyadana ixtimaal kan ka horay horreysiyaanoo laftii dambeeyaad uma saba wudu'ahu calaya ama fatawada'a wasabahu calaya lafdi abu daawud wasaba calaya min wadu'i facaqaltu waan ag ruuxii miyirka laha waalan soo miyirsaday buuhi faqultu waxaan ihi yaa rasuul allahi liman ilmiiraahu dhaxalku yuu u sugnaaday anaka liashan alifta ilaamtu bedel dee idaafadii bay bedel ka tahe waa liman miiraahii weeye aniga dhaxalkaygu yuu u sugnaaday yaa idhaxlaya inamaa yariunii wuxunbaaba idhaxlaya kalaalatun oo waqtigaa caruur muu lahayn dee waqtigaa manaanu dhiman laakiin dad ay waa aabihii hooyadiina may noolayn ama waalidkii ma noolayn waladna ma lahayn waa dadkii markaa isaga hareeraha dee ku hareeraysnaa walaalihiiyo dadkaas baa markaas dee haddii uu dhaxlo ay noqonayso dee kalaaladuna waa marka haddii warasada laga dhigo waa ruux aan waalidna ahayn waladna ahayn haddii shaksigan mutawafaa lagaba dhigana waa ruuxa uu dhaxlayo dee ruuxa aan waalidna u ahayn waladna u ahayn kaas baa la yidhaha waa ruuxa aan waalidkii iyo waladkii toona aanay dhexlahayn walaalihii iyo dadkii adraafta ayaa dhexlaya haddaba taasaa xaaladaydu ay tay dee wuxuu sire waad dhimanaysa malaa haatan dadna markaa ma jirin fanazalat markaas yaa dhaxalkayga yaa qaadanaya see loo qaybsanaya fanazalat waxaa soo degtay aayat lfaraa'idi waa yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala kollay umuuraha xadiidka iyo wixii kaleo dham way nooba imane waa rasuulka ilaahay biyihii weysadiisa ay kuba weysaystu ku shubay ruuxan miyirkala dee waa kaa markiiba miyirsaday ee umuuraha kalena waabatan su-aashiisiina jawaabteedii qur-aanka ayay kuba yimaadeen baabu lgusl wاlwuduءi fi lmikdabi wاlqadaxi wاlkhashabi wاlxijaara kale axaadiid aynu qayba soo maray ayuu inoo soo celcelin doonaa mana xadiidka ugu dambeeya uun mooye baabka haya yar dheeraadee laakiin waan isa raacin doonaa waayo joogsi badan baynaan yeelanay san cawaaninta horeba yeelaynay ujeedadiisuna halkan maxay tahay baabulqusli maydhigii iyo walwudu'i weysaysigii fi lmikdabi mikdab waa dee weel guud ahaan kol haddii ama qori ha ka samaysnaado ama dhagax ha laga qoro ama jaandi ha laga sameeyo naxaas ha laga sameeyo wixii weelku harag iyo waxyaalahaba ahaadee wixii biyaa lagu shubayba waa weel daahiro waana lagu weysaysan karaa laguna maydhan karaa ee axaadiis buu inoo keenayaa alfaadaha qaarkood iyo awaanida qaarkood tasmiyadooda ay ku timi marka muxuu yihi maydhigii la maydhanayay iyo weysaysigii fi lmikdabi mikdabku kollay marka hore waxa badan inay kuba idlaaqaan waxaan weelka dharka lagu maydho tashtiga oo kale min ayi jinsin kaana laakiin maxaa kaloo lagu idlaaqaa weelka guud ahaan ama ha yaraado ama ha weynaado waana tay inoo iman doonto dee iyadoo saa mikdab rasuulka ilaahay loo keenayo xataa gacantiisii uu hagaag ugu kala bixin kari waayo waa weel yar laakiin iyadoo rasuulka ilaahay mikdab inta lagu fadhiistay ama uu kuba fadhiistay uu ku maydhanayo ama biyo lagu shubayo waa wixii u badnaa marka labadaba waa lagu idlaaqaa baan leenahay laakiin kaasaa badan qadaxuna waxa weeyaan buu leeyay akaru maa yakuunu min alkhashab maca diiqi fami waa sida xaafid ibnu xajar halkan ku qabanayo inta badan waxaa loo isticmaalaa waa wixii qori laga sameeyey weelkaa qoriisna ma weyna oo dee afkiisa sarena uu yar cidhiidhi yahay ama uu dhuuban yahay oo kale taas bay qadax kaba dhigaan ayba isticmaalaan amaa walkhashabi tan dee labadooduba khashab way noqon karaan wax kalena way noqon karaanoo bal markaa taase qorigii waa weelkii qori kaba samaysnaa walxijaarati weelkii dhagaxya waxyaalaha lagaba qore kaba samaysnaa waa guud ahaan wuxuu waa wada jaa-izun oo dhibaata ma jirte laakiin axaadiid bay alfaada kuba imanaysaa xadaثna cabdullahi bnu muniirin anahu samica cabdullahi bna bakrin qaala xadaثna xumaydu can anasi qaala anahu qaal bal xadiidku waa xadiid aynu soo maray halkii baabkii uu dhigtay iltimaasu lma markay dee salaada waqtigeedu gaadho waa xadiidkii uun weliba mar kalena imaka intan halkan ku jirnu soo celin doonaa sheekh xasan cabdullaahi bnu muniir waa nin zaahidna ahaa caabid ahaa iqana ah baan leenahay waana dabaqada kolley isaga waa dabaqo in yarun kaba horeysay oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay weliba kuwoodii waaweyna mahay waa kuwoodii dhexe bukhaari iyo tirmidi iyo nasaa-i ayuu riwaayo ku leeyahay oo wax ka wariya saddexa kitaabee kale kuma sugna taasba weeye waa cabdullaahi bnu muniir bal waxaan leenahay kutubta lixda dee mun muniib waa ku sugan yahayoo nin kaloo ina cabdullahi bnu muniir ay yidhaaheen waa jiraaye laakiin kutubtan lixdaa riwaayo kumaloo tamiis bay ula yimaadaane kutubta isagu mooye ninka saddexdaa kitaab ku sugan kuwa kalena kumaba sugna magac la midina markaa oo ina muniirsan oo kaliya ma jiro oon isaga ahayn ama cabdullaahi bnu bakrin kolley meelahan oo kale markii sanadka la aqriayo waana malaa way habboon tahay oo waxay lafdi ahaan u ridaan laakiin khad ahaan u ridaan laakiin lafdi ahaan loo aqriyo xadaanaa cabdullaahi bnu muniirin anahu samica cabdullaahi bna bakrin waa anahu daas lafdi khad ahaan bay gooyaan laakiin lafdi ahaan waa wax la aqriyo cabdullaahi bnu bakrinna abuwahab baa kunyadiisa la ydhaha waa nin reer basra markii dambena baqdaad degay waa nin isaguna iqo ah oo kutubta lixdaaba laakiin ku wada sugan oo waqti qaadinimo loo bandhigayna iskaba diiday oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeya xumayd isagu waa inagu soo noqnoqon doonaa mar kalean eegi doonaa qaala wuxuu yihi markaa cabdullaahi bnu bakrin xadaanaa xumaydun waa xumayd awiile xumayd bnu abi xumayd can anasin qaala anahu qaal xadarati salaatu salaad baa waqtigeedii galay horeynu xadiidka hadda waa inagama dheero dahara waa tii iltimaaska baabkii faqaama waxaa kacay man ruuxii kaana ahaa qariiba daari gurigiisu miduu ku dhow yahay xaggan masjidkii halkii la joogay ilaaliya xaggii gurigiisii buu qabtay si ugu soo weysaysto wa baqiya qowman dadee guryahoodu ka dhaadheeraayeen ka dheeraayeen baa meeshii ku hadhay weyse meeshaa ka dhowina ma jirto biyo markaa mutawafiri may jirin salaada waqtigeedna waa gaadhay fa utiya rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa waxaa loo keenay salaadan salaad casar baeede bimikhdabin min xijaaratin mikhdabku iminka tashti ma aha sa laftii inoo dambeeyo weelkaa dharka laguma maydho ee waa weel kaba koobnaa oo dee bal waxa weeye kolley guntiisna aanay dheerayn afkiisna waa yar ballaarhnaa san madiibad oo kale bimikhdabin min xijaaratin dhagax ka samaysan fiihi maa unbiya ay ku jiraan fa saqura uu yaraaday almikhdabu mikhdabkiibaa wuxuu ka yaraaday an yabsuda inuu fidiyo rasuulka ilaahi fiihi fi lmikhdabi ka fogo macnaa waxa weeye afkiisu waa yar ballaarhnaa waa kan gacantiisu gelayso laakiin guntiisu aada umay ballaarhnaynoo waa madiibad kooban unbuu hayo inuu gacantiisii saafarihiisii u kala bixiyo uu kaba yaraaday waa gelinayay ee laakiin waa markaa guntiisu ama intan qacarigiisu muu weyneyn fatawada'a alqowmu qowmkiibaa weysaystay kulluhum dee waa hore arrinkaynuu soo marree rasuulka ilaahay markuu gacmihiisii saa u dhexgeliyey ayay biyo ilaahay ka soo saaray halkaa farihiisa dhexdooda ayuu kaba soo saaray hilibka iyo dhiigga iyo taasi dhexdoodiibaa biyo ilaahay kaba soo saaray dad weelkaa gacantiisii xataa dee kama yaraaday ee rasuulka ilaahay kari waay inuu farihiisa hagaag uu kala bixiyo ayay dadkii meesha ku hadhay oo dhami ka wada weysayseen waa mucjizo iyo da calaamaadkii nubuwade qulnaa waxaanu anas kun idhi kam kuntum imsaa haydeen qaala wuxuu ihi amaaniina waziyaada sideetan iyo wax ka badan baanu hayn bal lafti kale inoo dambeeya maxalu shaahidku waa mikhdab min xijaara lafdigaa inooguma sugnan xadaanaa moxamed ibn اlcalaa'i qaala xadaanaa abu usaamata can buraydin can abi burdata can abi muusa ana nabiya sala allahu calayh wasalam daca bal sanadkani waa sanad inoo soo noqnoqon doono isagoo weliba sidaas ah moxamed ibn lcalaa abu kurayb oo aynu hore kitaabka ugu soo aragnay abu usaamahanba oo weliba raggan lixda sheekhba u wada sheekhaaba ah ayuu maxamed ibn lcala buraydna waa burayd ibn cabdillahi bni abi burdato abu burdahan ka dambeeya u awowa awowgii weeye abu burdahanna waa in abu muuse alashcari markaa saddexda dambe waa qoys keliya xadiidkana waa xadiid dheer waa xadiidkii markii dhaweydu inta ka soo qaatay ee uu lahaa kushuba wejigiina iyo taasoo kale ayuu imika markaa hore qaala abu muusa unbuu yidhi iminka sanadkiibuu dhammeeyey haddana qadca yaroo keliyuu kaba soo qaatay taa hore wuxuu soo qaatay biyahan la isindee mustacmalkii inay daahir yihiin iminka halkan lafdiga qadaxee ku sugan ayuunbuu usoo celiyey ama xadiidka asalkiisa iyo sababtiisa iyo umuurihiisoo dham ama isagoo dhan waa inoo dambeeyaan ee muxuu yihi daca biqadaxin waa intan maxalushaahidku fiihi maaun faqasala yadayhi wawajhu fiihi wamaja fiihi markaasuu iyaga siiyu yihi isagaiyo bilaal dee caba wejigiina iyo dhoomihiinana kuba shuba maxalushaahidku waa qadaxan isticmaalkii waa intaas wey dikru qadax xadaanaa axmed bnu yunuusa qaala xadaanaa cabdulcasiis bnu abi salamata qaala xadaanaa camr bnu yaxya can abihi can cabdillahi bni zaydin qaala waa xadiidkii oo mukhtasara aynu soo marray inu marka dhowrkaa soo aragnay xadiidkii cabdullahi bnu zayd xagga sanadka inta horena waa in inagu cusub labada hore axmed ibnu yuunusna axmed ibnu cabdillaahi ibnu yuunus baa la yidhaha awowgii baa loo teeriyey cabdilcasiis ibn abi salamana cabdilcasiis ibnu cabdillaahi ibnu abi salama la ydhaha isagana awowgii baa loo tiiriyey xaafid ibnu xajar baana wuxuu halkan leeyahay labadan sheekhe ee imaka isu sheekhe waxay isku waafaqeen in mid kastaba awowgii loo tiiriyey waa mid mid kastaba aabihii cabdullaahi in la yidhaaho mid kastaba kunyadiisa abu cabdilaahi baa la ydhaha labadooda mid kastoo kaba midna waa nin iqo xaafido faqiiha labaduba aimadii weeye ninkaa horena waa dabaqada imaam ka dambe dabaqadii imaam maalik waanu ka hor dhintay waana nin asalkiisu markii hore reer madiina baqhdaad markii dambe habadagoo musanifa weeye ninkan kalena waa imaam sheekh alislaam ba xataa axmed uu kaba cabiray axmed ibn cabdillahi ibn yunus bal markaa muxuu yihi cabdillahi ibn zayd qaala ataa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yimi waa gurigooduu yimi imika taa hore weysadiibuu ka waramay rasuulkii ilaahay weysaystay dadkii weydiiyo markaasuu yihi sidaas u weysaystee imika bal weysadiisuu arkay weeye rasuulkii ilaahay wuxuu uhi rasuulkii ilaahay baa yimi waa gurigoodii fa akhrajnaa lahu maan biyaanu usoo saarnay fii tawrin min sufrin tawr waa weelka adugu min sufrin sufrina waa naxaas oo weel naxaas kaba samaysnaa weel weynna muu ahayn biyo ku jiray faqasla wajhu ثaلaaثan وyadayhi maratayn maratayn وmasaxa bira'si faaqbala bihi وأdbar وasla rijlayhi maxalushaahidkuna waa intee fii tawrin min sufrin intaa weeye xadaثna abulymani qaala akhbarana شhucayb can الزuriyi qaala akhbaranii cubayduلlahi bn cabdiلlahi bn cutbata an caaشhaةa qaalat bal wuxuu cubaydullahi bn cabdillahi bn cutbo fuqahadii madiine ee toddobada ahayd kaba mid ah cutbuhuna waa ina mascuud weeyaanoo waxaa u adeer markaa noqonaya ee waa cutbat ibnu mascuud iyo cabdillahi ibnu mascuud walaalay ahayn markaa dee cutbahaas ina mascuud waa saxaabi isagune ayaa u awowa laakiin axad alfuqahaa sabca weeye caalimana buu ahaa caabidna ninkaas baa wuxuu yidhi ana caaishata qaalat waxay tidhi lamaa haqula markuu cuslaaday annabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay washtada uu adkaaday bihi isaga wajacu xanuunkiisna uu kuba adkaaday ayuu ista'dana ka fasax dalbay aswaajahu dumarkiisii ayuu idan weydiisay fii an yumarada macnaa in loogu adeego intaa uu xanuunsanayo dee bal loogu adeego fii beyti aqalkayga nawa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo culimmada bacdigood ay yidhaahaan qasbiguba inuu dumarka mid kastaba habeenkeeda uu ilaaliyaa waajibkuma ahine wuxuu samaynaya untaasi isaga xaggu marka uu arrinkaa uu yeelayayba waajib isaga kumaynan tadyiiban liquluubihinna umabay ahayd ayuu haddana xataa isagoo culusoon socon karahayn ayuu iyagii markuu dee socodkiina kuba adkaaday weydiistay inay u fasaxaan bal inta uu gees u dhacayo in aqalkaa cayasha uu kuba sugnaado dee yumaraduna macnaa waa adeegan waa tan tamriid imikaba dee xataa afarmiyeyga amana soo kale mumarid iyo mumarido iyo laba idhaaho waa dadkaa dee shaqadoodu taa tee ruuxii xanuunsanaya dhaqaalaynaya waxyaalihii u baahnaana ugaba qumaya tamriidna waaba tan fanigaa fana tamriid wixii bal jaanibkaa kuba tacalluqsan laydhaha haddaba an yumarada wey waa intaa uu xanuunsanayo loogu adeego looguba maalan fii beyti faadina lahu way u fasaxeen fakharaja nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa soo baxay bayna rajulayni isagoo laba nin dhexdooda kuba sugan macnaa maba socon kareen waqtigaas gurigii uu markaa habeenkaa u hoyday buu ka yimi gurigii caaisha lagu soo wadaa takhudu xaal ay xariiqayso rijlahu labadiisa lugood filardi dhulka oo macnaa labada lugood buu dhulka jiidayo muu dhigi karahayba laba nin baa garbagalaynayay labadadna waa kuwan bayna cabaasin wa rajulin aakhara cabaas iyo nin kale caaisha taa tidhi qaala cubaydullaahi baa wuxuu yihi fa akhbartu xadiidkan waxaan ugu waramay cabdullahi bnu cabaasin cabdullahi bnu cabaas faqaala wuxuu yihi tadri miyaad garanaysaa man in rajulu aakharu ninka kale kuu ahaa ee waqti dambe oo calibo aanu noolayn bay kaba warramayse laakiin haddana dee waa bacd alumuur ama bacd alxasaasiyaat baa laga yaabaa magaciisa inaanay u sheegin taas weeye oy u sheegi weyday qultu waxaan idhi laa mee ma garanaya ninka kale oo qaala wuxuu ihi huwa caliyun cali buu ahaa ninkaa labaad ee ibhaamisay caisha radia allahu tacaala canha cali buu ahaa labadeeda ayaa rasuulka ilaahay garbahayay wa kaanat caaishatu caaisha waxay idhi radia allahu canha tuxadisu mid ku waranta ana nabiya nebigu sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi bacdama dakhala beyta intuu aqalkiisii galay dabadeed washtada wajacu xanuunkiisna uu sii adkaaday hariiquu shuba calaya korkayga min sabci qirabin toddoba qarbad biyo ku sugan oo lam tuxlal aan la furin awkiyatuhunna xadhkahoodaba afka aan laga furin balin kolley xadiidku waa xadiid qeyb muhima oo istaba socota marka imaamada salaada oo kale iyabuu keeni doonaa dee rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wafaadkiisiiyo umuuro kale iyo kitaabu dibiyana waxyaalo kale oo aad buu usoo celcelin doonaa imika halkan ujeeddadu lafti mikhdabo inoo soo socdunbuu u keenay wax kale umuu keenin rasuulka ilaahi wuxuu amray inuu lagu shubo hariiquuna kolley ficilku malaa asalkiisu waloo barhkood ay leeyihiin hamsada hada asal ahayd hamsaduna waa ka bedel haraaqa oo bal maalan taas waa rubaaci waa araaqo oo kale haadiina waa la daayay kolkolbay iyadoo hamsadii ama hadii hamse loo bedelay araaqa noqotay baa labadooda la wada daayaayo ahraaqa ama ahraaqa uu ficilku noqda waana arin naadiraba weeye ee hariiqu macnaa shuba weeyaan waa macnaa ariiqu un haddaan halkaa hada aan hamse dhigno calaya korkayga waxaa min sabci qirabin waa macnaa biyo lasoo dhaamiyeyoo toddoba qarbad ku jiro bal toddoba ceel oo kala duwan lagaba soo dhaamiyey ayaa rasuulka ilaaha yihi biyahaas aniga igu shuba kuwaasoo lam tuxlal awkiyatuna dee markii lasoo dhaamiyey afkoodii laba xidhay aan la furfurin lacali had kolley waa nooc dee tadaawi bay ahayd rasuulka ilaahi t salawaatu ullahi wasalaamu caleyh tan uba lahaa waa biyo ceelal kala duwan laga soo dhaamiyey toddoba qarbad lagu soo shubay iyagana aan la farafarayn oo afkoodna ay xidhnaayeen un afka lagama furin kuwa aniga korkayga ku shuba buuhi biyo caynkaas lacali waxaabaan mudnahay hadu inaan dardaarmo ilanaas dadkii markaa ujeeddadu markuu biyaha iyo taa laguma shubo inuu yar nooc nashaad helo ay u suurto gasho inuu yar kaco uu masjidkii galo uu dadkii laba hadlo intaas ayaaba laga yaabaa lacali axadu ay uusii ilanaas inaan dadka uba dardaarmaa la arkaayo wa ujlisa markaa waa la fadhiisiyey rasuulka ilaahay waa halkan maxalushaadkaag fii mikhdabin mikhdab imika mikhdab isagoo yarna waan soo aragnay waa taan idhi weelka mid yar iyo mid weynba waa lagu idlaaqaa laakiin maxaa badan weelkan roonee dharka iyo laguma maydhaa mikhdab laba idhaa mikhdab lixabsata xabsa u sugnayd oo lahayd oo zawji nebiyi sala allahu calay waslm xabsa bintu cumar mikhdab ay lahayd oo rasuulka ilaahay haweenadiisa ayaa rasuulka ilaahay uu ku fadhiistay oo la fadhiisiiyey dee isagii waaba kanu hagaaguma kici karayo uma dafiqnaa waxaanu bilownay gudagallay nasubu inaan shubayno caleyhi rasuulka ilaahay korkii tilka waa qirabta waa biyaha toddobadaa qarbad kuba sugnaa ee toddoba ceel lagaba soo dhaamiyey inaan rasuulka ilaahay kuba shubayno xataa dafiqa ilaa uu gudagalay isagu yushiiru inuu ishaarayo ilaynaa xagga yaga uu noo ishaarayo gacanta an qad facaltuna wixii aan idaamray waa samayseynay intaasaa idinku filanaya intaa ku daaya markii taasi dhacday khifuu rasuulka ilaahay helay uu yar fududaaday uma kharaja ila annaasi rasuulka ilaahay dadkii ayuu baxay xadiidku in badan buu soo noqnoqon doonaa waxbaana ka maqan halkan bal markaa laakiin maxalushaahidku mikhdabay hadee waana intii kalena waa wax inoo dambeeya wallah subxana wa tacala acla aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk